asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal xamiin fayle waxaa ka dhawaada warkaamingname warbaahinta codka baaybakola oo kana waybaaka dhuunsi doontanga xildhibaanada baarlamaanka oo ka baaqi in la dhexgala olaada ugu teegan degmada looga wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed oo dhallinyarada magaalada baydhabo aankabaagi inyo la shaqeyn ciidamada ammaanka silansuga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo etoobiya andri baag culus oo la xiriira shirka ankara iyo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo baagna wadeeda ku saaray beela walaalo ee ku dagaalamay degmada luog ee gobolka gada wasiirka beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin gudbihii shira ku dhihi dowlad goboleedka galmudug akhbaaraadka caalamka qodobada sankadhuuso doontan iyo waybaha ku mid ah weerar oo dugaymeha kudhihi gaza iyo lakadili dad falastiin ah iyo wareegii lamaad ee doorashada faransiiska oo la qobday
sarta isoonta sugnaanshihiisa barlooglaang ansuulayan soomaaliyay seeda nootaay hogsoor sugnaan kuqaadada siisen helan sabarloogidin
waa hamiignameeta axaadta oo hoydahayta isniinta aragdana iyo kabeeganta todobada bili todobaad lamada kun labaatio afartan taas iyo walibahayaan qodobadii warkii oo faahfaahsan kabilowna qodobkan horeeya way bawsay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo baagandiri in la dhexgala olaada ku teegan degmada looga sida warkunya kafaafahayaasa waryaagana shamse sharif bataara
xildhibaano ku tirsan baarlamaanka tumi koowaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku shal jeeda deegaanada koonfur galbeed jubbaland iyo meborha ku saareyna colaadaha dah ka cusboonaatiyay degmada luuq ee gobolka gada xubno oo ku tirsan baarlamaanka tumi koowaad ee sheegay in lambahanya in sidanka dhaqsiyaha badan lana dhex gala colaada saydi maadaama antiusdareere dagaalku sujaysaday khasaaraha baaxad leh waxaan baaq halkan ugu jeedinayaa labada qabiil oo qabaalida ku dagaalamaya degmada luuq inay dagaalka joojiyaan oo ay oo ka shaqeeyaan nabadda u shaqeeyaan inay dagaalka joojiyaan baaq ugu jeedinayaa maamulka degmada luuq iyo culummada udiinka iyo odayaasha degmada luuq waxaan u sheegaynaa sidii awal bay u samayn jireen inay sameeyaan oo dadka kala dhex galaan dagaalkana si loo jeejiyo dagaal dal laguma dhisi karo dalna waa lagu dumiyaa intaasaan u jeedin lahaa waxaan halkan baaq nabadeed aan ugu diraynaa walaalaha maxaa lalahay ku dagaalamaya degmada luuq oo dhibaato badan maxaa lalahay ka dhacday oo hantidii la gubay shacabkii maxaa lalahay ku dhammaanooya dagaal sidaan ognahay wiilunbaa marna ku dhintay wiilkuma dhasha dagaal sidiisaba cid ku guulaysatayna ma laha soddonkii sano soomaaliya ay soo dagaalamayeen ilaa hadda cid cid ka guulaysatay ma laha dagaal maxaa lalahay waa khasaarihiis waan soo aragnay marka shacabka soomaaliyeed ee walaalaha eh ee raximka eh ee isdagaalaaya oo dagaalada qabaliga ee laga soo daalay waxaan ugu baaqaynaa in dagaaladaas marna si deg dega loo joojiyo oo maxaa lalahay ay ka shaqeeyaan horumarkooda walaalnimadooda darisnimadooda ay ka shaqeeyaan degmada luuq wayna deeqdaa soomaaliya dhammaan meel walba dagaal uu ka socdo degmooyinka guud ahaan gaar ahaan degmada luuq kan hadda ka soo cusboonaaday oo maxaa lahay dhibaatooyin badan abuurooye waxaan leenahay shacabka ku dagaalamaya si deg dega u joojiya waxaan ognahay dagaal dhibaatadii soomaaliya looguma sheekaynaya maxaa lahay waan soo aragnay marka dhiigga socda hala badbaadiya maxaa lalahay hantida gubanaysa dhiigga socda inta oo dhan waxaan maxaa lahay ku baaqaynaa in la joojiyo ha ogaadaan walaalaha dagaalamaya colaaduun oo dareertay muddo kooban iyo meebaa ku dhaladay khasaare inaska jara naf iyo maal
ciidan mahadsanta waryaagana shamse shariif bataara wasiirka wasaaradda amniga maamulka koonfur galbeed oo dhallinyarada magaalada baydhabo uusoo ku codsaday in yoola shaqeyn ciidamada ammaanka silansuga wayba warku nin faafahiyay waryaagana yuusuf cabdi maxamed
xasan cabdiqaadir maxamed wasiirka wasaaradda amniga gudo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dhalinyarada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan ha magaalada baydhabo sukabooriyey inay ola shaqeeyeen ciidamada ammaanka ee sugow amniga wasiirka iyo sidoo kale dhalinyaradan sheegay inay ola in deegaanada sidaas daraadiyeen iyo fadaahan inay ola shaqeeyeen laamaha sugow amniga kiika owalka qarxyaawna fiiriyaaseed yaa askarta sugaase laaray ama guddoomiye raasi wasiirki iyo sugaayan laaray amni deegaanka aday ku shaqaysata lo kafaday dhalinyaradan aa isku le boqolkiiba siyeetun dadka hata magaaladan ka nool dhalinyaro leyo isin leyo geeka afartaan ee unanta dhalinyara geek isinka yar maylanko shabaab amiine meelka aasa waxa gobod waayna dhalinyaradaas dad ha gobodoo lu waayo mise dad ha sheego lu waayo hataa yaa hagara jart iyo anna mas-uuliyad ma oo saaranga jarta maaha mas-uuliyaddi sinsiinku saaranta walaahi tuk dambey wali fadaane lanki shabaabee xaafadin hagala ha sheegtan lanki miino duugow ha sheegtan kii bamtuuri ha qobotaan lan isin ha wadaan saldhagi sheentanga fadaan unun wali sinku ballan qaadana in meelilika dilam lan bamtuurow oo lan shacabe ha qoboday hooba la hala meeli isin sheentan oo ciidanka inka sheentay isla meelilika dileb hoob isin hataa kan fokday dawladda fokyaase hodhow isin ama hasan sheegay isin siinka jart ob sidaas kubaa beerogii araadan kulligin hatre baydhowmaka dhalane beero koytene beerogi meel hanqax ya dhibaato leyo in ulaadi shabaab koo wedaaw in xoolagila koo wedaaw in beerti taa hoob aada falata shanlika leeyey masgidii aada falati lankasaas ka weelaayo reew mee ogaada dhulka isin leh beerowikingna nebita kafalataan jidadka hirigna furutaan ciidankiin garab siidaan walila siinkufaday soomaalida kale deegaanadiin faylaatan dowladda iyo oga odoonkan laka jaro sili iyo walaay tabar ee dadaal ahayd dhankii haqaxay baadiyada ha ku qaxi raashinka on weydi kaarka on weydi jidka on dhis muskulo on dhis iyo laka jar laakiin ilaa intee laka sii jare ya soomaaliya wali quudii jaray deegaanadan riiwun ka quudii jaray masigidii beeroon ha kubad bambang meelila raay ay reer kasi dheer eh ya dhuulkan adablagan masigidii ha kubad ya wali la jeeyi jaray soomaalida markii abaarka dhiida lan jeeyi jaray laakiin geekuuna may ninshenahay ya berisan ninsheene kaarko lankasta dhahooti wali bwah meelo furda iyo seedahay walaas unuu iska kalafno hoobuuna ha jeedno oo unuuba isku qobadaano walaa maylaa raayusa dhibka niiwadu isku sheegano
hadalku yawayba wasiirku sukashaay goobfagaareee ku sugnaayeen dhalinyaro iyo hoqabadan laama ammaanka heliyo sugaayan ammaanka magaalada baydhabo oo goobro ku haay gudoomiyaha gobolka baay maxamed isaaq arcas iyo gudoomiyaha degmada weejid
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo itoobiya candare baago olooso oo la xiriira shirka ankara sida warkuusa ninka diyaari waryagana cali cabdulaahi isaaq
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo weliba uusan markale si adag usan ku hadlay xiisada soomaaliya kula dhexayta dowladda itoobiya walibana uusa bayaanay xeerkii diirsisnye damaca ka jara itoobiya anka horeyntii madaxweynaha iyo weliba uusa ka hor hadlay lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo weliba uusa ka sheegay intii xukuumaddiis iyo cuskadaas ah qaraarkii baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya faqaaro kasta oo caalamka ee jeegta damaca waalan ee itoobiya ee ka fadahayta badda soomaali sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo weliba uusa hoostay ku xariiqay iyo caalamkii ee ka wareegaasa iyo oona walhaleeyaan ogolayna soona tusaalaha ku qaadday wadahadalkii inka dambeeyey ee musafashilme markilanayska kooye ankara inay walaaltinimada xilkasnimada iyo taariikhda kaashadaan una noqdaan jidkii aan isla jeexnay ee laba maalmood ka hor saxiixa is-afgaradka sharci darrada ah intaan la saxiixin jidkaas waa kii walaaltinimada iyo garawshiyaha oo weli inoo furan annaan aaminsanahay inuu badbaado u yahay jiritaankeenna ummadnimadeenna iyo soo celinta karaamadeenna iyo sharafta dadkeenna haddii aan wada jirayno iyo haddii aan kala tegayno waa howl u gaar ah oo qusaysa oo keliya dadka soomaaliyeed nagama jirto meelo kale iyo ajnabi midna guddoonka sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin waxaan la socdaa in ajandayaal muhiim ah ay hor yaallaan kalfadhigan kuwaas oo ay ka mid yihiin sharciyada la xidhiidha dimuqraadiyeynta dalka sida kuwii xisbiyada iyo kuwa doorashooyinka sidoo kale hay-adaha maamulka doorashooyinka ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo kuwa garsoorka walaalayaal mudanayaal imarweyn muddooyinkii lasoo dhaafay dalkeennu wuxuu soo maray xaalado muujinay xaalado muujinayo soo kabasho dhanka maamul dhiska iyo dimuqraadiyeynta waxaan kusii siqaynaa in muwaadinka soomaaliyeed helo fursad uu ku doorto
colaad ku-teega degmada loog oo haku sii daratay iyo baang nabadeed oo hor leh oo laha ku saari sida warkuunsa faahfaahaya waryaagana cali cabdulaahi isaaq
weliba markeela hiraabtan degmada dhuuq ee gobolka gedadib anka qaraxi dagaal beeleed usan dhahaya lama milishaad beeleeda waxaana soo uruurnimadii usa dhammaray dagaal adag oo usa jeysidii khasaareyn iska jara dhimishiyoo dhaawac dagaalkan yaa weliba maalintii saddexaad usa galay weliba usa hatu ku soodee dhaxabartamaha magaalada ooyo iska haysadaan lamida dhinac welibana la hawiriyahay intii xaaladda hadeeta toofaro kubati ciidanka dowladda ka sugan agagaarkaas yaa weliba la hawiriyahay intii oo ka biireen dagaalka taasoona ay aanweeli weji kale oo u soba sidoo kale weliba guuldaraysaday dadaaladii neebadeed oo la fadaay intii habad joojin yoolo dhexdhika nasoonayo wadeeg maamulka iyo walgorodka deegaanka taliyaha saldhigga degmada luug axmed abdi xuseen ee weliba uuse sheegay intii oo ciidamada dowladda iyo meelaaska suganaayeen iyo ka shal biireen dagaal beeleedkaas oon dhexeeya lama maleeshaad beeleeda dagaal walaalow odayaashii dhaqanka oo loo diray ayagaa ku gacan sayray xiriiro waa jiraan hadda dadka madaxda ah oo jubbaland ay samaynayaan oo ayaga la samaynayaan dadkan kale oo magaalada hadda joogo wax dhib ah iyo wax dembi ah midna adduunyaha kuusama gol yahay ma ay samaynayaan waa dad wax walbaba ogol ayaga marka duurka ku jiro madaxda madaxweyne ku-xigeenka jubbaland inuu taleefano ka raadinayay oo xiriir in lala sameeyo iyo maamulka gobolka intaba yaan bahayda xogteeda lahayaa marka insha allahu wixii dhibba allaha joojiyo waa ayagu naftirkooda cadow maaha waa dadkii magaalada ka dhashay xaafadihiis iyo dadkiisi barakacay oo duurka ku maqan yahay oo dad ka dhintay dad ka dhaawacmay waxa weye wadahadal iyo isaan hadduusan kusoo laabanin asaga haddi duurkiibuu weli jiraan ma waa fifty fifty waay inuu dagaal ay soo celiyaan waa suuragal inay nabadda qaataan waa suuragal muddo badan baa maxay ahayd dagaalkan hal nin oo xabad lagu dhiftay oo dhinto fiisa gashay buu ka bilowday dadkii in ay ninkaas dadkii dilay soo qabtaan la rabay baa soo qaban waaye in marka dadka ayaga aan la soo qabanin baa haddana ficilkan iyo maxayliga looga jawaabay gurya gub iyo dhibaato kalaa kasii dambaysay oo meel meel laisku haystay oo qolo gaara dhistay baa jirtay qoladaas laga raro iyo maamulka degmada ku jiro iyo maamulka reer gobol ayadoon marka weli go-aan laga gaarin buu ninkaana dhintay meesha ayadeeda laisku haysto guryihii laga dhisayna babbaa la qabajiyey oo waa la gubay saasay gacanta oga baxday marka laba qabiilo oo muddo isku taamaysay oo intaas aan ku dhex jirna ahayd marka muddo badan baana maxayda lagu soo jiray arrinta ayada ahay iyo in la kala joojiyo ummadaas uusan dagaal qarxin maamulka gobolka iyo kan degmada iyo laamaha amnigaba ku dadaalayeen wax marka intaas lagu soo dhex jiray bay ahayd oo daahay intaasna ilaahay amarkiibaa lagu kala joogay oo lagu guuleysanayay haddana dee wax uu qadaran waayo sabab buu gacanta ooga baxa dagaalka isaga ah ciidamada ammaanka oo ku dhex jirin lahaa iyo adduulaha kuusa mugul yahay dadkaas dad shacbu markii hore ahaa waa haddana ciidamada ammaanka loogu talagalay inay dadka dhexdhexaadiyaan waa ku kala biireen qolo walbaba waxay ku biirtaa qabiilaadkay ka soo jeedeen dagaalkii waliba uuse la sheegay in timarkii hore uusu ku dhaladay lama askari oyo murumeng islamarkaasna kogoobtadhika dili weliba dhacdadaas ku horeeyey xiisad iyo ku dhalati murun dhul oo meelaaskataala ooyo iska haysadaan lamada beelood iyo ka dagaalamahayan degmada luuga
ciidan mahadsanyihe wariyaagana cali cabdulaahi isaaga wasiirka beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin gudbiyey shirkudhihii dowlad goboleedka galmudug ibraahim maxamed cali iyo warkaasnindiyaare
wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed abdi xayar maare ayaa faahfaahin gudbiyey safarka wasiirada lamada heer wasaaradaasi angubixeen dowlad goboleedka galmudug maxamed abdi xayar maareeye wasiirka beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ujeedka su-aadaal sheega koobi kuyanka ku horgalaayeen taabashada beeraha dowlad goboleedka galmudug wasaaradda beeraha ee heer federaal oo kaashanaysa wasaaradaha wasaaradaha beeraha heer maamul goboleed aniga iyo wasiirada beeraha ee maamul goboleedyada dalka waxaanu u baxaynaa galmudug waxaanu u soconnaa socdaalka xoojinta horumarinta tabcashada beeraha iyo la qabsiga cimilada safar lagu magacaabay ayaanu u soconnaa oo wasaaradaha beeraha ee labada heer ay ku samaysanayaan istraatiijiyadda ay ku horumariyaan istraatiijiyadda horumarinta beeraha ay ku samaynayaan nasiib wanaag waxaanu ka bilaabaynaa maanta galmudug galmudug sida la yaqaano dadku kuma yaqaaniin beero laakiin dalka hadda meel kasta beero ayay dadka soomaaliya tabcanayaan markii aanu shirnay wasiirada aan la shiray wasiirada maamul goboleedyada had iyo jeer galmudug waxaa la dhahaa galmudug may beere ka baxdaa runtii waxyaalo badan iyo mashaariic laga yaabo inay gobolada kale hadda webiyadu maraan ay helaanna had iyo jeer culays baa laga saaraa galmudug waxay noqotay bereley bay noqotay waxaa la yihi miyaad isyeelaysaa ya galmudug wax kalaa lagu yaqaanaa geela iyo waxyaalo kale baa lagu yaqaanaa marka maanta halkaasaanu ka bilownay insha allahu tacaala waxaanu shacabka soomaaliyeed tusi doonaa labada maalmood ee soo socota habka beeruhu uga looga bilaabay ama ay uga socdaan galmudug oo aan rajaynayno inay safarkayga kadib hali doonto wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada muddooyinka inga dambeeytay weliba ansooday kulmihii sheergadiyeysan walinaya ku baarlameena xarumaha maamul goboleedyada dalka
waryaagana ibraahim maxamed cali odayaalka dhaqanka koonfur galbeed oo baag nabadeed antare beelaha ka dagaalamahaya degmada haluuq ee gobolka gadaa sida warkunya faafaahayaasa waryaagana shamso shariif bataara
odayaalka dhaqanka deegaanada koonfur galbeed oo sheejira aadku qabaday magaalada baydhabo jamiiba baaq nabadeed yoondireena beelaha walaalaha ah oo ka dagaalamahay degmooyinka luuq iyo degmada qornyoole haana saytoo ku shal tirsan maamul goboleedka jubbaland iyo koonfur galbeed odayaalkaasi deg degeenka baaqi in la roojiyay dagaaladaasi iyoona sheegay in hadda maalnaba suurtagal aan hayna la dagaalamowka al-shabaab iyoona laku guda jira in la bilaabo dagaalka wejishay lamaad oo ku dhankii al-shabaab culeyskaraejara warising lenaaha hadda odayaashiin dhaqanka reer koonfur galbeed haddii una ana warisinka baaqane in dagaalkaas shuruud la-aan la roojiyey dadka meedi dhiijo kadeedahaya dad aysan i abti wada ew dad ariir i adeer ew dad gabar i habaryartiya ew warisin sheegana in dagaalkaas dhibaato oo baa-an oo rafaad burbur hantiyeed dhibaato badan jeysadiyu dagaalku sigay eed aan ku xugna haddii odayaashiin dhaqanka maysan lenaaha inay dagaalkaas roojidaan haddii ay tihin reer luog arantiyeeda eed aan ku xugna wala falka meeda ka dhiya ambaarayaana idii arantiyeeda hayti falkeeda habilaawi ala fitnatu naa'ima faman aygadahaana calatullahi caleyhi ee rasuulka caleyhi salaatu wasalaam fidnada hunduraas lankaki ilaahayna caladiis allah ka ridi waayo marka fidno fa'iidima laa fidno wiila ka dhamadaa wiil maka dhaladaw gabara ka dhamadaas gabar maka dhaladaas waraysin sheeganaha
weli weliba dhugunsadahay tahan warkii hamyigna mee warbaahinta c b b iyo dhugunsadahay tan mawjad eeta siyatiyo sagaal dhibic sagaala iyanoola soo tan iyo aalada live trimka una kalena iyanoo dhugunso kortan meelo baalam ku roogtan intii aanan guda galna dhinayo caalamka haddii aan sidaasuu sii qodobadiisi hadhuunstan iyo wayba ku mid aha xildhibaanada baarlamaanka oo ka baagaya in la dhexgala walaada kuteega degmada looga wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed oo dhalinyarada magaalada baydhabo usukoosaday inuu la shaqeeyaan ciidamada ammaanka silansuga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo etoobiya baago cusub oo la xiriira shirka ankara usandiri iyo odayaalka dhaqanka koonfur galbeed oo baag nabadeed andare beelaha walaalaha ee ka dagaalamaha degmada loog ee gobolka gada iyo wasiirka beero waraabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ku bihi shirka dowlad goboleedka ankasooda ee beero haddana dhinayo akhbaaraadka banaanka wareegii lamaad ee doorashada faransiiska oo geeka lagowde wayba dalka faransiiska laka socde wareega lamaad ee codbixinta hilisha la hormari oo uusa kabaagay madaxweynaha makaraan ee makro tanya wayba kooyase markii xisbiga midig ee fow ee lankasow national markina hangaabina lankasow r n e iyo wayba usa saddex meelood usa helay codka laku odayay codbixinta wararka iyo wayba intaasay ka daraha in xisbiga midig ee garab ee bixinta uu soo kaalado dadka iyo xisbiga r n e usa sheegay inuu heleen codadka qaar ku mide toddobaatiyo lix kuraas oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo codbixintii doorashada meelasa ku socota warkahamigna ma isin kula socotaan warbaahinta c b b ee mawjada taasiyeetiyo sagaal dhibic sagaal yanta ninkaaga warka wayba farsameeya cali cabdulaahi isaaga wayba hasaartay shamso shariif bataara anoo kaa samaysan daras yahay warbaahinta c b b ah noola socotaan cidaalaydi warkii na dhaafa yaway baareedan ku daawada koran brogan ah una kalena website-ka ww radio bayo bakola hamiin faylaha dhugunsadayaala
halkani waa raadiyaha codka gobolada bayo bakool